aad waa mahadsantahay jamaal kulanka maanta wuxuu kusoo dhamaaday barbardhac saddex iyo saddex annagii waxaa dhelayna qatar groupkan waxaan ka tirsanayna sacuudiya imaaraadka iyo soomaaliya iyo qatar waxaa marka maanta sacuudiya waxaa loogu badiyay afara loogu badiyay waxaa ka badisay imaaraadka annagana waxaan kusoo baxnay badis iyo shan gool aan kusoo baxnay groupkiiba marka waxaa laga doonaya hal koox inay kasoo baxdo saasa xalin lagu wargeliyey grup kastaba hal hal kooxa laga doonaya marka sidaas darteed waxaa soomaaliya saddex dhibcood groupkan waxaa kasoo baxa imaaraadka sacuudiyana afar dhibcood la imaaday soomaaliyana saddexda ciyaar ee dheshay min hal hal dhibcood bareej bareej aan la galnay marka kulanka maanta qatar aad soomaaliya la ciyaartay saddex iyo saddexii ku dhamaatay sidee bay goolasha loo kala dheliyey annaga waga horumaray goshi koowaad rigoore ahayd midii labaad waa barajeenay marka noogu horeysa waay wadan hadda anaga burbur kasoo baxay oo hadda dagaalo kasoo baxay oo maanta waxaan soo bandhignay dadkaan la ciyaarayna waa dareemi kartaa dad oo academiga oo la tababaro iskuolka iyo waxay haystaan dhaqaale ay haystaan maanta la tartanay annaga alxamdulilah meeshaan soo gaaro ma filinayn insha allah sanad dambana waxaan rajeynaynaa meel kasii sareysa inaan geen insha allah ardayda soomaaliyeed waxaan daawanayay kulamo ay ciyaareen wiilasha daada yar gaar ahaan kulanka imaaraadka iyo kulan kale oo ay ciyaarto koiyo toban jirada soomaaliya ay soo bandhigeen ciyaar aad wanaagsan oo gool aad qurux badanna uu ka dhaliya mid kamid daayarta koiyo toban jirada oo mataliyo imaaraadka marka maadaama laydinku wargeliyey inaad groupka hal koox un laga rabo oo ay imaaraadkuna noqotay in idinku shan gool ay soomaaliya dhaliso oo imaaraadkana laga badiyo sidaas kusoo baxdaan filaya ha imaaraadka haddii hal gool kubadila anaga inaa ka haddee badisadaa imaaraadka waxaan kusoo bixinayn intay kusoo baxday ka badan inaa hal gool dheer anaa kusoo bixilay laakiin macliish waxaa sacuudiya iyo imaaraadka ciyaartaas xoogaa yar annaga hadda markana tuna loogu jiro si goolasha laiskaga dhadheli iyo afar gool macquulina nala qabay sidaasna waa ku harnay insha allah marka waxaan rajeynaynaa sanad dambe insha allah isbedel weyn inaan soo suubino sanadkaana noogu hore insha allah meeshaan soo gaarna waa la arko waa la liyaabsay insha allah maxamed dhinaca kale jabuuti ka waran waa tii kulamo xiiso badan ay laftigooda dheelayeen oo groupka iyaga kasoo baxaan u malaynayaa ha groupkood iyaga kusoo baxeen waxay kusoo baxeen toddoba dhibcood groupka iyaga hogaaminaya xalay waxaa dacwad kasoo gudbisay falastiin toddoba dhibcood iyaga hogaaminaya marka waxaa la dhahay marka saddex qofood lasoo bartilmaamay se la dhahay da-dooda waa kawan yihiin oo koiyo toban jir labayo toban jir waa kawan yihiin baaritaana la geeyey waa waxay kusoo baxday inay kawan yihiin sidaas darteed hadda waxaa loogu soo wargeliyey in dhibci laga qaaday xitaa midka hogaaminaya yarka hogaaminaya kooxda wuxuu shan gool oo hogaaminaya gooldhelinta hogaaminaya marka wixii dhibcina waxaa laga xayuubay kulle shanta gool ninka hogaaminaya isagana ma waxaa la yidhi goolashaada ma jiraan dadka waaweyn ayuu waweynyaasina waa laga xayuubiya waa tahay maxamed markaa mii dhiibi karta mid kamid a ciyaartooyda koiyo toban jirada iskuulka muqdisho matalaya waxaa ila jooga hadda kabtanka kooxda cusmaan salaad cabdi oo goolish maanta dhaliyey gooshii horen imaaraadka ka dhaliyay waa kana waa ila fadhiya wacalaykum salam cismaan sidee tahay waa ku hambalyeynayaa goolal qurux badan baad ka dhalisay kulamada inta ay socdeen ka waran dareenkaagu siduu ahaa markii aad kabtankan waad ahayd wadan ayaad matalaysay iskuul baad matalaysay bal ka waran dareenkaagu siduu ahaa markii goolkaan galinaan dareen dareenkayga waxay noqday koobka adigoo gool kulanka finaalka adigoo gool qurux badan male ayaa koobkaas qaadi doontaas koobkaas inaa ku guulaystaa jeclaa maashaa ilaahayna nusurtugo ilaahayna amaada ilahay madle maashaa waa gartay goolka ka waran goolka imaaraadka ka dhalisa wuxuu ahaa gool cajiib badan waxa uu dhiftay aniga ayaa ii baas kubadda dhexdeeda ayaa ka darbiyey bortidu bortirina inuu aas tahay umaleeyaa oo iska dhaaf booni way gashay way la ahaan weyso laftigiisa ha waa la ahaan weyso haye kulanka goolka maanta aad dhalisay ka waran asagana suu ahaa kulanka maanta aad dhalisayna bulis ayuu ahaa buliskaas maasha allah
marka aad joogtaan iskuulka muqdisho ma qaadataan tababaro bunoniga ku aada mise ceelka xaafadda ahaana isaga dheshaan saasaa laidin soo xulay aniga aniga iskoolka qaab oo koob noo isticmaalay iyo wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada ayaa koobka noo aasaastay waxaa la koobkii kooxdii koobka qaad iskuulka koobka qaado ayaa tartankaas ka qayb galaya iskuulkaas aniga guuleysanay anigana hadda maasha allah yarkan ayaa taageynani soomaalina waxay dhigad muqdisho laga dhahay maasha allah haddana guula oo suugeen cismaan aad iyo aad umahadsan tahay guul wanaagsan oo ku rajeynayo mustaqbal fiican waadna leedahay halkaa ka sii wad insha allah insha allah